Dhakhtar sare oo ka tirsan Jaamacadda Nebraska Medical Center ayaa ku digay kor u kaca cusub ee kiisaska COVID-19 ee dadka waaweyn. Gobolka ayaa diiwaan galiyay in ka badan afar boqol iyo konton kiis usbuucii la soo dhaafay, koror konton iyo shan ka badan kiis usbuucii ka horreeya. Dr. James Lawlor wuxuu leeyahay kordhinta ma ahan wax lala yaabo marka loo fiiriyo kala duwanaanshaha dadka iyo gobolka iyo dadkan. Wuxuu saadaaliyay qaybta ugu xun ee faafa ee ku yimaadeen tirakoon yar. Xogta laga helay CDC waxay muujinaysaa in heerka gobolka ee kiisaska cusub qofkiiba uu kaalinta labatan iyo sedax aad u galay. Dhanka kale, waaxda caafimaadka Iowa waxay soo tebisay ku dhawaad afartan iyo lix boqolkiiba dadka reer Iowa. Inta badan qoysaska Iowa ee haysta carruurtooda waxay bilaabi doonaan inay bil kasta si ku meel gaar ah siiyaan lacag dhan sedax boqol. Lacag bixintu waxaa ku meel gaar ah loo qorsheeyay in la maro ilaa Diseembar, laakiin qaar ka mid ah sharci dejiyeyaasha Dimuqraadka ayaa ka shaqeynaya saadaynta lahayd duumajoogta ah. Iowans ayaa xareysta canshuur celin mid ka mid ah labadii sano ee la soo dhaafay ama saxiixii Jack Darringell hore ee ahaa inay si toos ah uga helaan lacagta qankooda bandhiga ee boostada. Kuwa aan sidaas samayn waxay booqan karaan canshuuraha carruurta.gov lacagaha. Qorshe lagu diiwaangeliyo Badarrow dhismaha magaalada Seoul ayaa helay diirangel weyn. Hay'adda horumarinta dhaqaalaha ee Iowa waxay siinaysaa shan dibic shan milyan oo doolar canshuur ah qayb ka dhismaha ku dhawaad sagaashan sano. Shirkad bandhigeedku yahay Omaha ayaa qorsheyneysa inay u beddesho dhismaha fariiqo dabaqyada Naadi Caafimaad, maqaaxi iyo barxi qiimo lagu qiyaasay labatan iyo sedax milyan oo doolar. Mashruuca waxaa laga dhammaystiri karaa Jimcihii sanadka soo socda.